أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم waa axad saddexda bisha dulxija kun afar boqol afartan iyo shan taariikhda hijiriyada dhegaystayaal kusoo dhowaada warka duhurnimo weerar qorshaysanoo lagu dilay gaalo kenyaati ah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga saldhiibiyadda kenya taliska ciidamada mujaahidiinta ayaa faahfaahin ka bixiyey weerarkii cagmarinta ahaa ee shalay ka dhacay degmada ceeldheer ee wilaayada galgaduud dowladda cadowga ah ee turkiga ayaa cambaaraysay weerarkii lagu xasuugay murtadiinta ee ka dhacay degmada ceeldheer ee bartamaha dalka soomaaliya horumar ballaaran oo dhanka dhismaha iyo bilicda ayaa laga dareemaya degmada ceelgaras ee wilaayada galgaduud madaxa maamul goboleedka shaadala dirirka ah ee koonfur galbeed ayaa kulan la qaatay saraakiisha xabashida itoobiya ee ku sugan magaalada baydhabo isagoona muujiyay walwalka uu ka qabo ka bixitaankooda dalka soomaaliya makaatiibta dacwada wilaayaadka islaamiga ah ee gedo iyo jubbada dhexe ayaa dowla diini ah usoo gebagabeeyey gaadiidleyda iyo dalaaleyda ku nool degmada salag leh iyo deegaanka ilbeeto dabgeystay khasaare hantiyadeed ayaa ka kacay xaafado ka tirsan magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر waxaad dhegaysateen qodobadii warkeena duhurnimo haatana u diyaargarooba iyagii oo faahfaahsan weerar qorshaysan oo lagu dilay gaalo kenyaati ah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya ciidamada mujaahidiintu waxay howlgal qorshaysan ay ka fuliyeen tuulo lagu magacaabo bogyar oo hoos tagta deegaanka dhadhaab ee gobolka gaarisa oo ka mid ah dhulka muslimiinta soomaaliya ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya mujaahidiintu waxay howlgalkan ku dileen afar nin oo kiristaanka kenya ah dhanka kalena waxaa xog dheeraada laga helayaa dagaallo saacadihii lasoo dhaafay mujaahidiintu ku qaadeen laba xero oo maleeshiyaad murtadiin ah oo daacad u ah dowladda saliibiyadda kenya ay ku lahaayeen duleedka deegaanka kamboni oo dhaca xadbeenaadka soomaaliya dagaalkaasi waxaa lagu dilay hal askari oo murtad ah mid kalena waa lagu dhaawacay waxaa sidoo kale intii dagaalka uu socday dab qabsaday teendhooyin ay deganaayeen cadowga taliska ciidanka mujaahidiinta ayaa faahfaahin ka bixiyey weerarkii cagmarinta ahaa ee shalay ka dhacay degmada ceeldheer ee wilaayada galgaduud faahfaahinta warkan waxaa inoo haya walaalkeen marwaan maxamed xilli subaxnimadii shalay weerar cagmarin ah loo qaaday saldhigyadii maleeshiyaadka murtadiinta ee magaalada ceeldheer ee wilaayada galgaduud waxaa weerarkaasi barakadsanaa ka warbixiyey afhayeenka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh abu muscaba wuxuu afyeenka ka warbixiyey khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerarkaasi lagu soo afjaray afar saldhiga oo ay murtadiinta ku lahaayeen caleera isagoo sidoo kale sheegay in mujaahidiintu la wareegeen saanadii ciidan ee yiilay xerooyinkaasi waxaa halkaas cadowga lagu gaarsiiyey khasaare lixaad leh oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira dhimashada hordhaca ah ee cadowga la gaarsiiyey waa konton iyo sagaal murtad oo lagu dilay weerarada iyo dhaawac intaas kasii badan cadowga goobta dagaalka lagu dilay waxaa ka mid ahaa laba sargaal oo muhiim u ahaa dagaalka ashahaadala dirirka ah ee saliibiyiintu ka wadaan soomaaliya waxaa sidoo kale cadowga laga qabtay maxaabiis dagaal oo hadda ku jira gacanta mujaahidiinta sidoo kale mujaahidiintu waxay la wareegeen inta badan qalabkii iyo saanadii ciidan ee yaallay saldhigyada murtadiinta degmada ceeldheer kuwaasoo ay ku jireen gaadiidka dagaalka ee gaashaaman iyo kuwa loo yaqaano tiknikada iyo kuwa sidoo kale ciidamada lagu daabulo sheekh abu muscab ayaa sidoo kale baaq muhiim ah u diray maleeshiyaadka murtadiinta ah ee ku dhammaanaya xerooyinka cadowga iyagana waxaan ku leenahay intiinnii dhimatay waaba halaagsameen oo adduun iyo aakharaba waa khasaareene intiinna nool allah subxaana wa tacaala u toobadkeena diinta islaamkana u soo noqda dantiinna ayaa arrintaas ku jirta ee qaata taladaas aan idin siinayno haddii aad diiddaan waxaa idin sugaya waa dhabbihii ay mareen saaxiibbadiinnii hore iyo wax kasii xun annagana waxa aad naga sugtaan waa weeraro joogto ah oo hariya hameynba aan idinku soo qaadno ciidamada mujaahidiinta ee fuliyey weerarkaasi ayuu sidoo kale afyeenka ciidamada mujaahidiinta u diray fariimo muhiim ah isagoo nagu baaqay inay sii wadaan jihaadka ay kula jiraan saliibiyiinta iyo dabadheefyadooda ciidamada mujaahidiinta ee howlgalkaas fuliyey waxaan leenahay jasaakum allaahu khayraa midkiina shahiiday shahaadadiisa allah ha ka aqbalo darajadiisa jannada kuwa ugu sarreeyana ha ku abaalmariyo kan dhaawacmay allah ha bogsiiyo waxaad u dagaalamaysaan sidii kelimada allah ay kor u ahaan lahayd shareecada islaamkana adduunka oo dhan ay uga talin lahayd sharaf adduun iyo mid aakharana intaas ayaa idinkugu filan ha ka daalina jihaadka saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ugu dambayntii sheekh abu muscab ayaa baaq u diray shacabka soomaaliyeed ee muslimka ah isagoona ugu baaqay inay garab istaagaan mujaahidiinta waxaan leenahay insha allahu tacaala waa gebangabo gaalo warkeedu soddon sannadood wax ka badan ayay duulaamo dhabbihii ay mareen saaxiibadiinnii hore iyo wax ka sii xun annagana waxa aad naga sugtaan waa weeraro joogto ah oo hariya hameynba aan idinku soo qaadno ciidamada mujaahidiinta ee fuliyey weerarkaasi ayuu sidoo kale afyeenka ciidamada mujaahidiinta u diray fariimo muhiim ah isagoo nagu baaqay inay sii wadaan jihaadka ay kula jiraan saliibiyiinta iyo dabadheefyadooda ciidamada mujaahidiinta ee howlgalkaas fuliyey waxaan leenahay jasaakum allaahu khayraa midkiina shahiiday shahaadadiisa allah ha ka aqbalo darajadiisa jannada kuwa ugu sarreeyana ha ku abaalmariyo kan dhaawacmay allah ha bogsiiyo waxaad u dagaalamaysaan sidii kelimada allah ay kor u ahaan lahayd shareecada islaamkana adduunka oo dhan ay uga talin lahayd sharaf adduun iyo mid aakharana intaas ayaa idinkugu filan ha ka daalina jihaadka saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ugu dambayntii sheekh abu muscab ayaa baaq u diray shacabka soomaaliyeed ee muslimka ah isagoona ugu baaqay inay garab istaagaan mujaahidiinta waxaan leenahay insha allahu tacaala waa gebangabo gaalo warkeedu soddon sannadood wax ka badan ayay duulaamo kala isdabajooga dalkayaga ku hayeen faragelinna ku hayeen dadkayaguna uu ka xasili waayey insha allahu tacaala waxaa loo bixi doonaa biri ammaana iyo in maaragta waxaa weeye dalku uu nabadoobo iyo dalka dowlad islaamiya insha allahu tacaala inay ka hirgasho lagana raysto dhibaatooyinkii iyo boogihii lasoo maray marka waxaan leeyahay bishaaraysta inta yaroo hadhay gaaladana waabaad aragtaan oo indhihiinaad ku aragtaane way israaci doonaan insha allahu tacaala labalaaba juhuudiinna ku bixiya jihaadka maalkiinna ku bixiya jihaadka wiilashiinna taladiinna iyo maskaxdiinna ku bixiya yaan loo kala harin insha allahu tacaala jasaaka allahu khayran walaalka dowladda cadowga ah ee turkiga ayaa cambaaraysay weerarkii lagu xasuugay maleeshiyaadka murtadiinta ee shalay ka dhacay degmada ceeldheer ee bartamaha dalka soomaaliya yaasir maxamed ayaa faahfaahinta warkan inoo haya dowladda ridada ah ee turkiga ayaa cambaaraysay weerarkii shalay lagu xasuuqay maleeshiyaadka murtadiinta ee ka dhacay degmada ceeldheer ee bariga wilaayada galgaduud weer qoraal ah oo kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda dowladda turkiga ayaa lagu sheegay in dowladda turkigu ay ka damqatay xasuuqii murtadiinta ku gaaray dagaalkii ka dhacay degmada ceeldheer qoraalka kasoo baxay dowladda turkiga ayaa lagu yidhi sidaan waxaan aad uga xunnahay khasaaraha nafeed iyo midka dhaawac ee ka dhashay weerarkii maanta oo ahayd sideeda juun ka dhacay degmada ceeldheer ee soomaaliya waxaan si adag u cambaaraynaynaa weerarkaasi waxaana tacsi u diraynaa qoysaska askartii ku dhimatay weerarkaasi turkigu waxa uu sii wadi doonaa garab istaagga adag ee u fidinayo dowladda ridada ee xasan garguurte shalay ayay ahayd markii ciidamada mujaahidiintu ay weerar barakaysan oo cagmarin ah ku qaadeen saldhigyo maleeshiyaadka murtadiintu ay ku lahaayeen degmada caalleer ee bariga wilaayada galgaduud waxaana maleeshiyaadkii shalay ku halaagsamay weerarkaasi ka mid ah maleeshiyaadka loogu yaro gorgor oo ah maleeshiyaad ay soo tababartay dowladda ridada ah ee turkiga aad buu umahadsanyaa yaasir horumar ballaaran oo dhanka dhismaha iyo bilicda ayaa laga dareemaya degmada ceelgaras ee wilaayada galgaduud nuur cali warsame awusheyb ayaa warbixinta warkan inoo haya haddana annagoo magaaladu ay mugdi joogto qof aqalkeeda keliya deb ku shidatay maahane nalkii habeenkiina dayax ahaay maalintiina asagu isshidayey aan naloo keenay aadaan uga sii mahad celinnay aadaana ugu faraxnay aadaana u soo dhoweynay degmada ceelgaras oo qiyaastii magaalada ceelbuur ee dhanka waqooyi lixdan kilomitir kaga beegan waxaa lagu soo afmeeray wejigii koowaad mashruuc bilicda magaalada dib loogu soo celinayo kaasoo socday muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa mashruucani qayb ka ahaa dayactir lagu sameeyey waddooyinka mara gudaha magaalada kuwaasoo burbur xoogan uu u geystay roobabkii dhowaan ka da'ay guud ahaan wilaayada galgaduud iyo wilaayaadka kaleba haddaba munaasabaddii mashruucaasi loo qabtay oo ay goobjoog ahaayeen waxgaradka nabadoonnada culimaadudiinka iyo mas-uuliyiinta maamulka islaamiga degmada ceelgaras ayaa waxaa dadkii ka hadlay ka mid ahaa xaaji bashiir axmed xayle oo ah xubin ka tirsan golaha dhaqanka soomaaliyeed bismillaahi raxmaani raxiim munaasabadan waxaan fadhinaa galabta degmada ceel garas ayaan fadhinaa magaalada roobo badan ayaa ka da'ay maaragtay oo waa magaalo ku taal meel biyo keen ah ku taalla biyuhu kusoo rogmadeen roobka korna ka da'ayay ayaa biyana maaragtay yimideen oo meelo fara oo waadiya ay yimideen alxamdulilah rabbilcaalamiin hadda magaaladii biyihii way ka aruureen waana la dayactiray jidadkeedii bilicdeedii ayaa kusoo laabatay boqolkiiba boqol waa maaragtay waa hagaagsan tahay hadda insha allahu tacaala magaalada horumarkeedu waa sidii maarata alxamdulilah rabbilcaalamiin aad iyo aad ay u wanaagsan tahay xaajiga ayaa sidoo kale sheegay markii dib loo dayactiray waddooyinka magaalada in la hirgeliyey korontada cadceedda ku shaqaysa iyadoo meel walba la qotomiyey baalinal uu ka ifayo habeenkii oo dhan maalintiina qoraxda dab ka qaadanaya waxaa kaloo magaalada bilicdeeda laga qabtay nalalka maaragtay solarka ah oo habeenkiina ifaa maalinkiina maaragtay qoraxdaas maaragtay kaysada aad iyo aad ay magaalada habeenkii ay u ifee nalalka waxaa geliyey kheyr badan allaha siiyey waaligayaga abuumaryam ayaa geliyey sababta lagu geliyana asiga marka uu arkay magaalada inay dansan tahay magaalada hadda way ifaysaa waa magaalo ifee habeenkii sidoo kale waxaa tallaabadan bilicda magaalada ceelgaras dib loogu soo celinayo si quman u soo dhoweeyey waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaaladaas
roobo mihiigaana oo qurux badan oo waddanka galay oo lagu noolaaday oo dad iyo dunyo anfacay aa meesha ka da'ay waddooyinkii jeexjeexmay iyo biyihii ku soo rugmaday oo waddamo dheer ka yimid ama deegaankaba ka da'ay waddadu waa wanaagsan tahay aadaa loo mahadiyey maamulka iyo waxaana ku shaqo lahay dadka shacabka ah oo deegaanka midda kale ayadoo aad iyo aad iyo aad aan ugu baahan nahay dhowr walxaad oonan hadda afka ku soo koobi karin waxaa naloo keenay haddana annagoo magaaladu ay mugdi joogto qof aqalkeeda keliya deb ku shidatay maahane nalkii habeenkiina dayax ahay maalintiina asagu issidayey aan naloo keenay aadaan uga sii mahad celinnay aadaana ugu faraxnay aadaana u soo dhoweynay mashaariicda horumarineed ee laga fuliyey degmada ceelgaras waxay timid markii ay si xagar la'aana isu kaashadeen maamulka degmada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada iyadoo laisku ballansaday in howlo kale oo bulshada ay mahadiso magaaladaasi laga qabto mahadsanid awsheyba madaxa maamul goboleedka ashaadala diriirka ah ee koonfur galbeed ayaa kulan la qaatay saraakiisha xabashida itoobiya ee ku sugan magaalada baydhabo isagoona u muujiyey walwalka uu ka qabo ka bixitaankooda dalka soomaaliya cabdulqani maxamed ayaa ka waramaya iyadoo dhowaan kooxda ridada soomaaliya ay sheegtay in ciidamada ugu horeeya ee shisheeyaha ah ee ka bixi doona soomaaliya ay yihiin kuwa xabashida itoobiya ayaa waxaa arrimahaasi ka hor yimid madaxa maamulka ridada koonfur galbeed murtad cabdicasiis laftagareen oo ka jawaabaya hadalka kooxda garguurta ayaa shalay kulan la qaatay saraakiisha ciidanka xabashida ee ku sugan magaalada baydhabo iyadoona kulankaasi looga soo horjeeday qorshe ay wado kooxda ridada soomaaliya oo ay ku doonayso in ciidanka itoobiya laga saaro soomaaliya gaar ahaan deegaanada koonfur galbeed shirka uu lafta gareen la yeeshay saraakiisha ciidanka xabashida itoobiya waxay dhabarjab ku tahay kooxda ridada oo doonaysay in deegaanada maamulkaasi laga saaro ciidanka xabashida itoobiya maamulka ashahadalla dirirka ah ee koonfur galbeed ayaa horey u qaadacay qorshaha xasan garguurte iyagoona sheegay in ciidamada xabashida itoobiya ee ku sugan deegaanada ay ka arrimeeyaan ay sii joogi doonaan xitaa haddii ay waddanka ka baxaan gaalada kale si kastaba ha ahaatee madaxda murtadiinta ayaa ka walaacsan sida ay maleeshiyaadkooda ugu sugnaan lahaayeen goobaha ay ka baxaan ciidamada gaalada atmis ee lagu wado in dhammaadka sanadkan ay isaga holeelaan waddanka soomaaliya mahadsanid walaalka makaatiibta dacwada wilaayaadka islaamiga gedo iyo jubbada dhexe ayaa dowla diiniya usoo gebagabeeyey gaadileyda iyo dalaaleyda ku nool degmada salag leh iyo deegaanka ilbeeto aanu ku horeyno wilaayada jubbada dhexe walaalkeena cabdiwaan maxamed bukhaari ee warbixinta warkan inoo hayaa dowra diini ah oo duruus kala duwan iyo muxaadaraad lagu qaatay socotayna muddo saddex maalmood ah ayuu maamulka islaamiga ah ee degmada salagle u soo xidhay inta badan dallaaleyda ka shaqaysata suuqyada degmadaasi dowradan ayaa loogu magacdaray saxaabigii jaliilka ahaa ee zubayr binu cawaam alle raaliha ka noqdee waxayna qayb ka tahay olole dacwi ah oo maamulka islaamiga ah ee degmada salagle kale dhowaan uu ku dhawaaqay kaasoo isna loo bixiyey siraatulmustaqiim markii ay dowradu soo dhammaatay ayay qaar ka mid ah dallaalaydii dowrada loo soo xiray la hadleen idaacadda islaamiga andulus magacay waa xasan waxaan ka mid ahay dalaaleyda degmada salag le ee ragga ugu caansan marka haddii ilaahay idmo waxaan ka hadlayaa marka dowlada soo socotay iyo qodobadii aan kusoo qaadanay dowlada maanta inoo gabagabowday waxaan kusoo qaadanay alwalaa walbaraa iyo kitaabulbeec oo macnaha dhan walba ka hadlaya xagga gaadiidka xagga xoolaha xaaraanta iyo xaalaasha sida loo kala bixinayo marka howlo badan baan soo qaadanay sidii loogu xariiri lahaa macnaha ma aragtaay oo loogu taxnaan lahaa cilmiga loo baran lahaa oy dalaalka si dad cilmiyeysan ay u noqdaan oo xalaashii xaaraanta kala yaqaano oo islaamka lafdhabar weyn u noqdo siday u noqon lahaayeen ayaa macnaha hadda naloogu gabagabeeyey meeshaan waa fiicannaha ilaahay baana ku mahadsan ilaahay baa aada iyo aada oogu mahadsan anigoo maxamed aadan cali ah dowladii maanta waxay nooga dhamaatay saddex beri ay noo socotay aniga waxaan ahay gudoomiyaha oo suugeyda alxamdulilah aada u fiicanahay dowladda waxay nooga dhamaatay si wanaagsan ay noogu dhamaatay saddex beri ay noo socotay hadee dhan walba waan ka hadlaysay dowradan ayaa qayb ka ah dowraad diini ah oo toddobaadyadii ugu dambeeyey ka socday degmada salag leh taasoo ay ugu dambeysay mid loo soo xiray ganacsatada ragga ah ee degmadaasi ku dhaqan dhanka gedana warbixin ku saabsan dowladda waxaa inoo haya walaalkeen casaam carafaad dowradan ayaa ahayd dowlad diini oo maktabka dacwadda wilaayada islaamiga ee gedo u soo gabagabeeyey in ka badan soddon iyo shan qof oo ka mid ah mootaleyda iyo harqaanleyda ku dhaqan deegaanka ilbeete ee hoostaga degmada baardheere ee wilaayada gedo dowladan waxay socotay muddo toban iyo shan maalin ah iyadoona ay ku qaateen duruus kala duwan oo muhiim ah munaasabadii lagu soo gabagabeynaya dowladda oo ka dhacday gudaha deegaanka ayaa waxaa ka hadlay qaar ka mida dadkii ka faa'iidaystay kuwaas oo soo bandhigay waxyaabihii ay ka faa'iideen dowladda
خلقنا الله تعالى لعبادته وحده ولا نشرك به شيئا ما هي العبادة؟
اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة ما هو الإسلام؟
الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله ثم أركان الإسلام الإسلام خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا أنا أرو البات أو كترسن موتليت ما يبقى مع النغان مركز كواد يا إنك مع النغان تنكال لما معلمين تي دور أنت سنهاية إنك رأيون أجر ninka ugu qoran hasiiye dowladaha soo tumun iyo shan maalmood nkeraan miilinkeraan ninka sooti walbada una ku faa'idni saddex kitaab una miilas una kadhamaysini haddana kitaabo kalena nin sii bilaaw walbarashadana siin biro diyaar lenagana dadkii walaalada ahay oo walaanin laqoo kitaabaduni laqooy walfansin diin ilaahay sinin barasin erin ini una unun hadhowayna markastana diyaar unagana walbadan una ku faagna waliyada ahadiisa barani dahaarada barani tawxiidka barani markasta may orsadaan ini si dowladun walbarashadun ini markasta lahaninnaga oonun un kufaa'idaysina ma macnaa laa ilaha ila allah macnaa laa ilaha ila allah laa macbuda bixaqin ila allah ma macnaa ana muxameda rasuulu allah طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه والزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع هو التوحيد وإفراد الله تعالى بما يختص ثم أركان التوحيد اثنان وهما النفي والإثبات ثم أقسام التوحيد أقسام التوحيد ثلاثة توحيد الربوبية توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات ما هو الشرك؟
الشرك أن تجعل لله ندا وهو خلقك ما هي الطهارة؟
رفع الحدث وإزالة الخبث ما هي وسائل الطهارة؟
وسائل الطهارة أربعة وهي الماء والتراب والضبغ والحجر الاستجمال أن أوكم منها أربعة ليت مقالة عاصمة الباتة ميبا ميل رأي سوما عندنا في قانين قوذين دوريدا سيكون قرح بدنا meel rahay markastana leengalaan si amahan nagaan inkastoo meel rahay walbadan inay dhim yihiin laakiin maasha allah walbadan faa'idne ilaahay meel rahay ajar iyo xasanaad ku sii unin meel rahay ilaahay nicama ilaahay toosi walbadana meel ka baranay oo kumid ah meel rahay sida fikiga irus meel rahay oo siirada kumid ah nabi sallallahu alayhi wasallam maasha allah walbadana meel rahay oo meel rahay lahan kooba kana ayaa ka qaadani marka ilaahay meel rahay nicanfa inta meel rahays naawdiinta kuwaday meel rahays oo haddii ardan ilahay meel rahay ajari iyo soo boqsi marka anoo kumid ahaa qaanlayta wilaayada islaamiga hegado ayaa dardar gelisay dowraadkaay u qabanayso qeybaha kala duwan ee bulshada iyadana horumar dhanka waxbarashada ah laga dareemayo guud ahaan degmooyinka deegaanada wilaayada dab geystay khasaare hantiyadeed ayaa ka kacay xaafado ka tirsan magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya faahfaahinta warkan waxaa mar kale inoo haya walaalkeen nuur cali warsame awisheyba wararka naga soo gaaraya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in saacadihii lasoo dhaafay dab xooggan uu ka kacay xaafad ka mid ah magaaladaasi si gaara dabkani waxa uu ka kacay degmada hulwadaag ee magaalada muqdisho wararku waxay intaa raacinayaan in dabkani ay ku basbeeleen ilaa laba guri kuwaas oo waxba laga qaban waayey demintooda waxaa la tilmaamayaa in dabka uu sababay koronto oo guriga ku jirtay inta badanna waxaa la tilmaamaa dababka ka kaca magaalada muqdisho in korontadu ay sababto musiibada dabka ee ka dhacday magaalada muqdisho gaar ahaan degmada hulwadaag waxaa ka warbixiyey qaar ka mid ah dadkii musiibadaasi ku dhacday
dib xoog laana soo gaaro maanta wax anaga maanta wax dib afushaataa mayso meel anag aadayna ma laha guryo dhana saa nool wax maratan xireen ma haysano afar kun iyo siddeed boqol aa naga maqan sida odagan uu sheegaya guriga milkiilaha uu iska leeyahay waaye anagana kolley to wixii naaga baaba'en waa naaga baaba'en wixii anaga kad aan u haysanay badarkii aan soo qaadan wixii dhan meesha ku jiraan maal iyo mood waxaan waxaan haysanay afar kun iyo sideed boqol maxaa dhow xisaab male ma awoodna daa ku dhisana meel hawada uu soo socdo meelaa seexana male guriga lay joogin ilmaha la ilmaha lay baxsan ilmaha arag ah, bixin korontoo ka kacay dabka alaaba waxaa la soo tabiyaa in magaalada muqdisho xaafado ka mid a dab uu ka kaco taasoo inta badan loo aaneeyo korontada oo ay eh, dadku u isticmaalaan si qaldan mahadsanid abusheyba warbixintaasna waxay u dambeysay warkeeni duhurnimo aad kala socoteen idaacadda islaamiga al'andalus waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warka duhurnimo kulanti dambe ayaa inoo ballan ah inta ka horeysa waxaan idinku dhaafaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu